بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه فصل والركعات الفرائض سبعة عشر ركعة والركعات الفرائض أي وعدد ركعات الفرائض عددك إيا ترادة ركعتها فرضك سبعة عشرة ركعة وتضوى إيا طبان ركعة أي سبعة عشرة سبعة عشرة ركعة waa toddoba iyo toban ragcadood toddoba-iyo tobanka ragcadood waxay ku soo baxayaan waa maalin la neg yahay oo aan jumco ahayn marka cadadka la tiriyo ragcadaha shanta salaadood ee faradka ah ayay toddoba-iyo toban noqonaya waayo subuxu waa labo iyo saddex salaadood oo afarley ah oo duhurkii iyo casharkii iyo cishaagii marka afartaasina waa isku laba-iyo toban iyo labadii hore waa afar iyo toban iyo saddexda maqribka oo toddoba-iyo tobanka ah haddii maalinku jumco yahay waxay noqonaysaa inay shan iyo toban noqoto oo duhurka ayaa laba ka dhacaysaa oo shan iyo toban ayay noqonaysaa haddii waxa weeye maalin uu shakhsigu musaafir yahay qaasir ah oo gaabinaya salaada oo qasri la imanaya hadday tahayna koob iyo toban ayay noqonaysaa hadduu shaksigu musaafir yahay salaadana uu qasrinayo waxay noqonaysaa koob iyo toban inay noqoto oo saddexdii afarlayd ahaabaa min laba noqonaya oo mid kastaba laba laga dhigay laba duhurka ah casarka oo laba iyo cishahoo laba ah waa lix iyo subaxa oo laba ah waa sideed iyo saddexda maqribka oo koob iyo tobanka sidaa awadeed baa imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi kitaabkiisa qayimka ee minhaajka waxa uu tilmaamay haddii waxa weeye nin uu saddexdiisa xaas ku yidhaahdo gabadha aan iiga waramin ragcadaha faradka ee habeenka iyo maalinta la tukado gabadha aan iiga waramin waa furan tahay saddexdiinaa dumarata aan ka warramo oo midi tidhaahdo waa toddobiyo toban midna tidhaahdo waa shan iyo toban ta saddexaadna tidhaahdo waa koob iyo toban saddexda midna furmi maysa buuli saddexda midkoodna furmi mayso waayo midba maalin baa loogu xambaarayaa mar haddaanu qaydin oo isagu odhaninaa maalin la neg yahay oo aan jumco ahayn gabadha aan cadadka ragcaadka ii sheegin muu odhan maalin jumco oo la neg yahay gabadha aan cadadka ragcaadka ii sheegin ma odhan maalin la sadcaal yahay oo la gaabinayana ma odhan mar haddaanu kala saarina iska idlaaqay ee uu yidhi gabadha cadadka ragcadaha la tukado habeenka iyo maalinta aan ii sheegin saddexdiina waa furan tahay oo midina ay tidhi waa toddobiyo toban midna shan iyo toban midna koob iyo toban midba maalin baa loogu xambaaraya ta tidhi toddobiyo toban waxaa lo odhanaya waad saxan tahay waa maalin la neg yahay oo aan jumco ahayn ta tidhi waa shan iyo toban waxa lo odhanaya waad saxan tahay waa maalin la neg yahay oo jumco ah ta tidhi koob iyo tobanna waxaa lo odhanaya waad saxan tahay oo waa shakhsi musaafir ah oo maalin safar weeye oo la gaabinayo fiihaa waxa weeye sabcu casharata ra ragca toddobiyo tobanka ragcadood fiihaa waxaa ku sugan dhexdooda arbacun wa halaasuuna sajda afar iyo soddon sujuudood ayaa ku sugan soddon iyo afar ama afar iyo soddon sujuudood ayaa ku sugan maxaa yeelay ragcad kastaaba waxay leedahay dee laba sujuudood ragcaddii baa labay leedahay toddobiyo tobanunbaad laba ku dhufanaysa dee waa afar iyo soddon ile toddobiyo tobanka ragcadood mid kastaaba laba sujuudood bay leedahay wa arbacun wa tiscuuna takbiira iyo afar iyo sagaashan takbiirood ayay leeyihiin afar iyo sagaashan takbiirood afar iyo sagaashanka takbiiroodna shanta takbiiratulixraamka mooyaane siddeetan iyo sagaalka kale cinda almadhab hay-aad bay ahaayeen madhabka agtiisa hay-aad bay ahaayeen waxaanay ku imanaysaa oo takbiirahani kuugu soo baxayaan toddobiyo tobanka ragcad kastoo ka mid ahi waxay gaar u leedahay oo soo noqnoqda oo soo noqnoqonaya shan takbiirood shan takbiirood ayaa soo noqnoqonaya shan takbiirood oo soo noqnoqonaya marka shanta lagu dhufto toddobiyo toban shan iyo siddeetan bay noqonayaan shanta takbiirood ee soo noqnoqonayaana waxa weeye waa takbiirta lagu rukuucayo marka la rukuucayo allah akbar baa la odhanaya waa la rukuucaya iyo takbiirta marka sujuudda koowaad loo hoobanayo lala imanayo ee ictidaalka loo taagan yahay sujuuddaa lagu hoobanayo waa laba iyo takbiirta lagaga soo kacayo ee sujuudda waxaa lagaga soo toosayaa takbiir taana saddex dhe iyo takbiirta sujuudda labaad loogu noqonayo taana afar dheh iyo takbiirta lagaga soo toosayo waa shantaa ragcad kastaaba shantaa way leedahay oo gaar bay la tahay ragcadda ugu horeysa iyo ta ugu dambaysa mid kastaba shantaa waa leedahay oo takbiir lagu rukuucayo labada sujuudood mid kastaba mid lagu sujuudayo iyo mid kastaba mid lagaga soo toosayo shantaasi ragcad kastaaba way leedahay markaad shantaa ku dhufato toddobiyo toban waa tahay ragcad kastaaba shantaa way leedahay waa shan iyo siddeetan shantii takbiiratulixraamka ku dar ile shanta salaadood mid kastaba takbiir lagu galo rukniga bay leedahay waa sagaashan buuro ah markaad sagaashankaa hayso waxaad ku daraysaa takb afarta takbiirood ee salaada subax wixii aan ka ahayn ataxiyaadka dhexe lagaga kacayo ile salaada subax iyadu hal ataxiyaadunbay leedahay laakiin waxa weeye salaadaha kale ee afarta ah saddexda afarley iyo salaada maqrib mid kastaaba ataxiyaadka dhexe sidaad u ataxiyaadsanayso markaad dhamaysato ataxiyaadka dhexe ayaad ka kacaysaayo allahu akbar odhanaysaa ragcaddii kale u kacaysaa afartaa takbiirood ee ataxiyaadkaa dhexe lagaga kacayaana waa afar afar iyo sagaashanku saasay kusoo baxaysaa afar iyo sagaashanka uu kuu sheegayaa waa sidaa wey marka afar iyo sagaashanka shan ka mid ahi waa arkaan oo waa takbiiratulixraamkii inta kalena cinda almadhab aynu kuba khilaafno nahno qaabkooda waa laga wacanyo takbiiraatulintiqaalka waajibka in la geliya ayaa habboon aan nidhaahnaba eh laakiin cinda almadhab waa min alhay-aat wa tiscu tashahudaatin sagaal ataxiyaadna way ku jiraan iyadu ishkaal ma leh waa la garanaya shanta salaadood inay sagaal ataxiyaad leeyihiin ishkaal ma laha waayo subaxuna hal mid buu leeyahay inta kalena midla bay leeyihin khalaas wa miatun wa halaasun wa khamsuuna tasbiixa iyo boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood tasbiixa uu sheegayaa waa tasbiixihii la odhanayay fii xaali rukuuc iyo wa fii xaali sujuud waa tasbiixihii wey marka tasbiixahaas adna alkamaal kamaalka iyo dhammaystirka inta ugu yar marka lala yimaado mid kastaba saddex jeer ah mid kastaba saddex jeer marka lala yimaado adna alkamaal lala yimaado wa tiscu tashahudaatin wa cashru tasliimaatin ba halkaa ku jirta soo ma ha nuskhadaydana riday oo ma qorayso iyo wa cashru tasliimaatin iyo toban salaamad naqsi toban salaamad naqsi marka waxay leedahay shanta salaadood mid kastaaba laba salaamad naqsi marka toban salaamad naqsi sidaasay ku noqonaysa wa cashru tasliimaatin iyo toban salaamad naqsi nuskhadanan hayo ayaan qorin oo markaa riday markaa tobankaasina waa salaamad naqsiga oo salaadba labay leedahay iyo wa miatu wa halaasun wa khamsuuna tasbiixa iyo boqol iyo saddex iyo konton ama konton iyo saddex waa labada luqe af soomaaliga oo saddex iyo konton iyo konton iyo saddex wa miatu wa halaasun wa khamsuuna tasbiixa waxa weeye iyo boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood ama konton iyo saddex tasbiixood boqol iyo konton iyo saddex ama boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood marka tasbiixahaasina waxay ka soo baxayaan adnal kamaalka marka lala yimaado kamaalka inta ugu yar oo ah rukuucdiina in la yidhaahdo saddex jeer subxaana rabbi alcadiim ama wa bixamdihi ha la raaciyo ama yaan la raacin labaduba waa sugan tahay waxa weeye sujuuddana lala yimaado subxaana rabiy alaclaa wa bixamdihi ama subxana rabbi alaclaa oo qura tasbiixaha marka lala yimaado rukuucdii saddex sujuudduna waa laba ee midba saddex lala yimaado waa sagaal sagaal un toddobiyo toban ku dhufo wax kaleba maaha waa intaasu ile waa toddobiyo toban ragcadoode mid kastaba marka la yidhahdo rukuucdeeda saddex jeer ha la yidhaahdo subxana rabbi alcadiim sujuudahana mid kastaba subxana rabbi alaclaada saddex jeer ha la yidhaahdo dee waa sagaal oo sujuudihiina lix tasbiixood bay leeyihiin sujuud kastaa oo labada sujuudood macnaha midba saddex ragcaddiiba markaa waxay leedahay lix markaa tasbiixood oo xagga sujuudda ah iyo saddex xagga rukuucda waa sagaalka sagaal toddobiyo toban ku dhufo boqol iyo saddex iyo konton waa sidaa wey marka toddobiyo tobanka ragcadood waxaa ku jira marka qaabkaa loo tiriyo boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood wa jumlat larkaani arkaanta jumladeeda iyo soo ururinteeda fi salaati salaada gudaheeda ku sugani miatun wa sittun wa cishruuna ruknan waa boqol iyo lix iyo labaatan rukni waa marka afarleyda hal madax laga tiriyo afarleyda marka hal mid oo qura la tiriyo bay intaa noqonaya haddii kale laba boqol iyo afar iyo soddon bay noqonaya arkaantu marka laysu geeyo ee iminka saddexdii afar la yidhaahaa mid qurun buu soo qaatay markaasay tiradu intaa noqonaysa labadii kale u iska xadfay mid kastaba maadaamay la mid tahay wa jumlat larkaani arkaanta soo ururinteeda fi salaati salaada gudaheeda miatun wa sittun wa cishruuna ruknan waa boqol iyo lix iyo labaatan rukni fi subxi waxaa ku sugan halaasuuna ruknan soddon rukun bay leedahay soddon rukni ayay leedahay salaada subax wa fi lmaqribi itnaani wa arbacuuna ruknan maqribkiina waxaa ku sugan labiyo afartan rukni wa fi rubaaciyati afar leydiina oka rubaaciyadii mid quru ka soo qaaday wa fi rubaaciyati ay wa fii kulli rubaaciya yacni mid kastoo rubaaciye ahna arbacun wa ishu wa khamsuuna rukna waa afar iyo konton rukni marka rubaaciyaduna waa salaaddii afar leyd ahayd afar leydii kasta manaa saddexdii salaadood ee afar leyd ahayd duhurkii casarkii iyo ceshihii mid kastaba rubaaciyada oo afar leya waxaa ku sugan afar iyo konton rukni qaabkan marka loo turiyo waxay noqonaysaa dariiqadii shiikhu maray tirada noocanahi waxay quroo ku ansaxaysaa sida shuraaxda kitaabkuba tilmaamaan marka ruknigii tartiibta meesha laga saaro maadaamaan wax la samaynaya ahayn oo watartiibu calaa maa dakarnaahu ruknigii arkaanta in sidaa loo kala tartiibiyo dee ficil gaaroo la qabanaya maaha arkaantuunbaa lagu yidhi siday u kala horayso u kala wad marka ruknigaasi camali maadaabaanu ahaynoo waxaad samaynayso sifo gaara loo samaynayo oo gaar loo tiriyo aanu ahayn ruknigaa meesha wuu ka saaray oo hadda halkan kuma jiro tiradan kuma jiro salaada dhexdeeda la samaynayo kuma jiro ruknigii niyatulkhuruujkana meesha wuu ka saaray oo marka horebana waa iska rukni daciifa isaga laftiisu ficil dheeraadoo la samaynayana uma baahna labadaaba meesha wuu ka saaray arkaanta wixii labadaa aan ka ahayn siddeed iyo tobankii uu sheegay lix iyo tobanka kale marka la tiriyo sidan bay noqonaysaa wuxuu kaloo tilmaamay oo aan halkiinnii hore waafaqsanayn si tiradu kuugu saxanto labada sujuudood isku hal rukni bay ahaayeen maanta laba rukni buu u kala tirinaya oo maadaama rukni dhani dhex gelayo oo la yidhaahdo aljuluus bayna sajdatayn fadhiga udhexeeya labada sujuudood oo isna rukni madax bannaan ah maadaama udhexeeyo labada sujuudood mid kastaba wuxuu u tirinayaa rukni gaara maanta marka halkan la joogo marka hore rukni gaara mid kastaaba ma ahayn labadoodoo wada jiraa rukni isku ahaa labada sujuudood laakiin maanta wuxuu u tiriyey mid kastaba rukni madax bannaan markaasay tirada kuu soo baxaysaa haddii kale tirada kuu soo bixi mayso markaynu sidaa u tirinno waxaynu odhanaynaa toddoba-iyo tobanka ragcadood mid kastaaba laba-iyo toban rukni oo u gaara bay leedahay marka marka koowaad mid kastaaba lix ruknina oo macnaha waa laba-iyo toban rukni oo mutaqarira soo noqnoqonaya oo ragcad kasta salaada labale laba-iyo tobankaasaad ugu dhufanaysaa waa afar iyo labaatan hadday salaadu labaalay tahay iyo lix rukni oo aan soo noqnoqonay oo iyadu salaadda aan mutaqarir ku ahayna hal mar uun dhex dhacaysa marka waxaad samaynaysaa toddobiyo tobanka ragcadood salaad kastaaba intay leedahay labiyo tobankaasaad ugu dhufan lixna waad ugu geyn markaa tiradu isugu kaa fadhiisanaysa subaxii oo kale labiyo toban laba ku dhufo waa afar iyo labaatan lixdii aan soo noqnoqonayna ku dar innagaa kala sheegi doona waa soddon buura ah salaada subax labiyo tobanka ugu dhufo waxa weeye waxaad ugu dhufataa saddex waa lix iyo soddon ama soddon iyo lix waxaad ugu geysaa lixdii aan soo noqnoqonayn waa labiyo afartan iyadana wakaa labiyo afartanka ku sheegay afar leydii kastabana labiyo tobanka mutaqarirka afar ugu dhufo waa afartan iyo sideed lixdii aan soo noqnoqonayna ugu dar waa konton iyo afar saasay kusoo baxaysaa arkaantaasina salaad kasta waxay leedahay oo laba iyo tobankan rukniga mutaqarirkee soo noqnoqonaya waa markaynu sujuudaha laba u kala tirinno eh salaad kasta xali cafwan ragcad kastaa baan ujeedaa salaad oo dhan maaha ragcad kasta waxay leedahay labiyo toban waynagani mutaqarir oo mar kasta soo noqonaya labiyo tobanka afartii meelood ee dumaaniinooyinku dhici jireen afartii meelood ee adumaaniina xasiloonidu ay dhex dhici jirtay afartii uun sujuudda laba u tiri ile sujuudda ka mid ahayde markaad afartii meelood ee dumaaniinadu rugniga ay raacsan ahayd markaad afartii sujuudaha kala qaado sow shan noqon maayaan afartii meelood waa garanaysaa maan filaya alrukuuc iyo walictidaal iyo wasujuud iyo waljuluusu bayna sajdatayn afartaasay ahaay sujuuddii uun laba ka dhig oo shan ka dhig markaa afartii meelood shan ka dhig markaa shantaa meelood oo ah rukuucda ictidaalka sujuudda koobaad sujuudda markaa fadhiga udhexeeya iyo sujuudda labaad waa shantaa shantaa iyo shantooda dumaaniino ile mid kastaba xasilooni bay wadatay maantana wa inagaan sujuuddii laba u kala qaadnay dumaaniino markaa raace ile sujuudaan dumaaniino lahayn sujuud maaha markaa shantaa meelood iyo shantooda dumaaniino waa toban waxaad ku daraysaa uun alqiyaam iyo wa qira'at alfaatixa labiiyo tobanka rukni aynu leenahay waa soo noqnoqonaya waa labiiyo tobanka alqiyaam fii kulli rakcatin waa ruknu wa qira'at alfaatixa fii kulli rakcatin waa ruknu dee afartan meelood ee dumaaniinooyinku dhacaan oo sujuuddii aynu laba u kala qaadnay oo shan noqotay iyo iyo shantooda dumaaniinana waa toban rukni wey marka dumaaniinada aynu rukni u tirino ila rukni buu tiriyey labiiyo tobankaasi ragcad kasta way isku soo laba noqon way ku soo noqonaya waa mutakarir wey mid kasta way kusoo noqonaya ragcad ka madhnaan kartaa labiiyo tobankaa ma jirto waxaa markaa dheeraad noqonaya salaada awalkeedana laba rukni oo dheeraad ah ayaa ilowba ilow dhacaya salaad kastoo shanta ka mid a awalkeeda laba rukni baa dhacaya oo aan ku soo noqonay aakhirkeedana waxaa weeye waxaa dhacaya afar aan mar dambe kugu soo noqonay xagga horena ka gelay labada awalka dhacaya aan soo noqnoqonayn waa anniya iyo wa takbiirat lixraam arkaantay ka mid ahaayeen labaduba anniya awalu salaa lala yimaado ilaa aakhirihina istimraaraysa salaada awalkiisa ilaa aakhirkiisa waaya iyo takbiirat lxraam labadaa rukni kugu soo noqnoqon maayaan lakiin salaad kasta way la socdaan marka labadaas labo atixiyaadka dambe fadhigiisa aljuluus baa le cafwan atixiyaadka maaha aljuluus aljuluus alakhiir waxaa weeyaan wuxuu ahaa rukni gaara fadhiga dambe rukni gaara buu ahaa saddex ruknina dhexdiisay dhacayeen halkaas dambena afar baa dhacaya oo aljuluus alakhiir waa kow waa rukni wاtashahudu fiihina in lagu dhex atixiyaadsadaana waa rukni wالsalaatu calى اnebi salى اllahu alيه waslm fiihi nebiga in lagu saliyaana salى اllah alيه waslm waa rukni kale wالtasliimaة اlأulى fiihi iyo salaamad naqsiga koobaadee atixiyaadkaa fadhigaa baan lehay dhexdiisa dhacaya oo sarajoog ku salaamad naqsan maysid afartaa ruknina akhiru salaad bay dhacaan salaad kastana intaa way leedahay lixdaa rukni anniya iyo watakbiiratu xiraam oo bilowga ah iyo fadhiga dambe iyo atixiyaadkiisa oo laba ah iyo salliga nebiga sala allahu alay wasalam oo saddex ah iyo salaamta koobaad afartaa rugnina halkaa dambey dhacaya salaad kastaaba lixdaasay leedahay markaa labiiyo toban iyo lixdaa gaarka ah ayuunbaa salaad kasta la isugu geenaya tiradu markaasay kuu soo baxaysaa halkuu kaaliya subaxa soddon baa ku jira soddonku waa labiiyo tobankii oo laba lagu dhuftay ilaa ragcad kastaaba labiiyo tobankaa way leedahay loo geeyey lixda sidaasi ayay ku dhamaystirmaysa waman cajaza kii ka caajisay sheikhu musanifku raxmat ullaahi calayhi dariiqo culimada mutaqadimiintii hore in badan ay mari jireen ayuu maray waayo markii hore wuxuuna soo siiyey salaada saddexdeedii qayboodba wuu inoo soo faahfaahiyey salaadu arkaan bay leedahay wuu inoo sheegay sunan bay leedahay wuu inoo sheegay hay-aad bay leedahay wuu inoo sheegay dirkaba waa soo tiriyey markuu soo tiriyey buu khulaasatlkalaamkii oo intan ah inoo dhiibay soo ururiyey oo inagu yidhi waar haddaba salaadii intii aan tirinayay haddii si kale loo ururiyana waa sidan oo uu tiriyeyba iminkana wuxuu rabaa inuu inoo dhiibo waar haddaba intaa mid ka mida haddii laga tagana xukunku saasuu noqonaya qaabkaasuu rabaa inuu ina yidhaahdo oo inagu yidhaahdo war wax ka mida haddii laga tagana aan idii sheega haddaba siday noqonayso saasuu rabaa inuu inoo sheego laakiin qaaliban culimmada dambe mutaakhiriinta ahi qaybta dambe waxay sameeyaan iyagu khulaasaday horaysiiyaan inta badan oo warka madaxdiisay dhiibaan marka hore hadhow bay faahfaahiyaan isagu laakiin sidaa ma yeelina faahfaahintii buu soo hormariyey markii dambena waa ururiyey hadalkan soo taxayoo dhan khulaasadiisu waa taasuu yidhi marka labada dariiqba waa laba dariiqoo la maro marka dariiqadan markuu inoo tilmaamay soo ururiye ee salaadiba intaa ku jirta soo ururiyey haddana wuxuu rabaa inuu inoo sheego ha u fahmin inuu inagu yidhaahdo ha u qaadan salaada sidaa haddaad ula wada iman weydo inay kaa burayso ha u qaadane intay kaaga burayso aan kuu sheego ee haddii mid ka mida la waayo salaadu aanay sax ahayn ile qofka haddaad u sheegto tahay salaadu waxay leedahay afar iyo soddon sujuudood bay leedahay afar iyo sagaashan markaa takbiirood bay leedahay toban salaamad naqsi bay leedahay sagaal ataxiyaad bay leedahay boqol iyo saddex iyo konton tasbiixood bay leedahay arkaanteedu waa intaa waxay dhici karta inuu is yidhaahdo intaa haddaanad la wada iman dee salaadiba ma jirto tii buu kaa saaraya uu ku leeyihi siduu sidaad moodama marka wuxuu yidhi waman cajaza qofkii kari kari waaya can ilqiyaami istaagga ee ruknigaa dhan ba awoodi waaya ayaa war anigu istaagi kari maayo sallaa wuu tukanayaa jaalisan xaaluu yahay kii fadhiya marka arkaanta oo dhani waa sidaasoo cajsiga way ku dhacdaaye oo dee laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha nafna waxaanay kari karayn alle kuma kalifin diintana alle waa inoo tilmaamay inay yusri tahay oo aanu wax xaraja korkeena ku yeelin wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj inay tahay fataquu llaha ma stadactumna alle waa inoo caddeeyey intaa kari karaysaan alle in laga baqo laakiin muxuu qiyaamka u gaar yeelayaa arkaanta kaleba miyaanay la mid ahayn mee waa la mid ee wuxuu u gaar yeelayaa xadiiska saxiixa ahina waa masalada uu ku soo arooray ee cimraan ibnu xusein markii uu bawaasiirta qabay ee uu salaada sara jooggeedii awoodi waayey nebigu sala allahu alayh wasalam waa kii ku yidhi salli qaa'ima fain lam tastadic faqaacida fain lam tastadic facalaa janbin waa kii u tilmaamayey inuu waxa weeye sara jooga ku tukado hadduu kari kari waayo fadhi hadduu kari kari waayo isagoo dhinac u jiifa riwaayadda nasaa-iguna haddii aad kari kari weydana waxay tilmaamaysay famustalqiyan isagoo jirjarka u jiifa marka had iyo jeer waxay ahlulcilmigu yidhahdaan qiyaamka xadiiskana wuxuu ugu soo arooray fuqahaduna ay u gaar yeelaan had iyo jeer waa shayga ugu badan ee laga cajiso oo qofka had iyo jeer cajisigu wuxuu kaga dhacaa qaaliban waa sara joogga oo inaha kale markaad awoodi weydaa way way kooban tahay waa la awoodi waayaa oo qof istaagayabaa markuu doono sujuudda awoodi waa'aya oo odhanaya si wacanna waan u fadhiisanaya si wacanna waa istaagaya lakiin sujuud ma kari karo way dhacaysaa qof baan fadhigaba awoodi karay oo salaadaba sara joogga ku dhamaystiranaya walaa ataxiyaadkiisa sara joogga kula imanaya marka way dhacaysaa laakiin waxaa sara joogga gaar loogu xusayaa ma aha inuu axkaamta kale ka duwan yahay waa sida qaalibka ah sida qaalibka isagaa laga caajisaa sidaasuu inoo leeyahy waman cajaza kii ka cajisa can ilqiyaam sallaa jaalisa qofkii kari kari waaya waxa weeye inuu istaagaa fadhiguu ku tukanaya loogamana jeedo inuu istaagiba kari waaye e waa inay mashaqo ku tahay waa inay dhibayso oo khushuucdii salaadu lumayso hadduu sara joogsado oo laga yaabo inuu marbayseado armad dhacda armadkani ku yaro garbiya iyo wixii lamid a ee ma aha inuu qofkii waxa weeye laleeyahay sara joog ba awoodi kari waay qof aan kici kara in loogama jeedo waa qof ay dhib ku tahay oo ay dhibayso sara joogga salaadu waman cajaza kii ka caajisa can iljuluusi fadhi ee fadhiisan kari waaya ee yidhahda anuu fadhiga kari kari maayo sallaa wuu tukanayaa mudajican xaaluu yahay kii jiifa buu tukan isagoo jiifa ayuu tukanaya musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu inoo tilmaamayaa qofkii sarajoog awoodi waayaa inuu fadhi ku tukanayo kii fadhi awoodi waayaa inuu jiif ku tukanayo kii xitaa jiifkaa ku tukan kari waayaana waa fataqu llah mastaactum oo inta uu kari karayo ayuu alle kaga baqan oo indhaha ayuu ka tukan hadduu awoodi karayo awoodi kari waayo xubnaha kale inuu marka caadi uga tukan karayo haddii waxa weeyaan uu kari kari waayo qalbigu ka tukan laakiin farta had iyo jeer la yahda far baa laga tukanaya fartaasi ma jirto cinda culamaai salaf wax jira maaha fartu iyadu meel mala lakiin indhuhu waa jiraan ahlulcilmiga in badanna waa tilmaam oo indhaha marba mar rukuucda indhaha isku soo yaro qaba mar sujuuda isku sii qaba waka indhaha inaad ka wado laakiin far la taagaya ma jirto fartaasi iyadu wax jira maaha oo far baa laga tilmaamaya waxba kama jiraan fasl wlmatruuku min asalaati alaaatu ashyaa walmatruuku kii laga tegey min asalaati salaada xaggiisa xaalu ka ahaaday alaaatu ashyaa ay axadu alaaati ashyaa saddex shay mid ahaan wey had iyo jeer salaada wixii laga tegaya waa saddex midu waa saddex midu waayo salaadoo dhan baaba saddex ka kooban salaaduba arkaan iyo sunan iyo hay-aad bay ahay oo xubno ay dhab ugu taagan tahay oo macnaha arkaantii cuslayd ah iyo markaa laamaheedii iyo xubnihii kale iyo quruxdii hay-aadkii oo kale fardun weeye farad iyo wa sunnatun iyo wa hay-a saddexdaa hore aynu soo aragno falfardu faradkii waa arkaantii eh laa yanuubu kama naaib noqonayo oo kama bedel noqonayo canhu xaggiisa sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama bedel noqdo asalkeedaba arkaanta sahwan wa camdan si looga tagaba haddii barheer looga tago dee salaadii ma jirto waa buraysaa salaadii haddii sahwi looga tagana ilooba ilo waa lala imanaya marka si looga tagaba kaa dhici mayso iyadu marnaba kaa dhici mayso sujuudu sahwina kabi maayo haddaa see la yeelaya haddii sahwi looga tago haddii barheer looga tago la garayo salaadiba ma jirti haddii sahwi looga tago maxaa la yeelaya oo faatixadii ogaan loo akhri waayo ama sarajooggiisa oo awoodi karayo uu ogaan isaga fadhiisto fadhiga ku wado ama waxa weeye uu markaa arkaantii kale ee rukuucihii iyo sujuudihii iyo uu ka tago maxay noqonaysaa taasuu sheego haddaynu barheer uga tegayna waxaynu nidhi salaadiba ma jirto hadduu sahwi uga tegayna waa kan bal iskaba dhaafe in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu qariibun waa xaal wazamaanu wakhtigu qariibun uu dhow yahay iyadoo wakhtiguu dhow yahay hadduu xasuusto hadduu xasuusto markii hore ilowtiin buu uga tegay iyadoo wakhtigu dhow yahay ayuu xasuustay in rukuucdii maqan tahay ama sujuud heblaaya maqan tahay ama faatixaba aanu akhriyin iyo wixii la mid a ataa bihi wuu la imanaya ilowba ilow halkiibuu ka soo bilaabaya waa la imanaya wixii ka dambeeyeyna waxba kama jiraan baynu noqonayan famaa bacda almatruuki laqwun wa haddaanu ruknigaa rukni udhigma gaadhin wa banaa calayhi waanu ku duldhisayaa oo halkaasuu ka soo binaynaya wa sajada lisahwi sahwina waa u sujuudaya oo sujuudu sahwina waa la imanaya rukni haddii laga tago sahwina looga tago laba u kala qaad in rukniga rukniga u dhigmaya aada gaadhay muddadaasi mudda awiila baa la xisaabinaya wazamaanu qariib waa muddatun baciida bay noqon haddii ruknigaa rukniga u dhigma la gaadho iyo inta ruknigii aad ka tagtay rukniga u dhigma aanad gaadhay haddaad rukniga rukniga u dhigma gaadho wakhtigii waa fogaaday loona noqon maayo ruknigaa iminka aad maraysaana kii hore noqonaya ruknigaa hadda aad marayso ayaa kii hore noqonaya salaada intii dhexe ee labadaa rukni udhexaysana mood bay noqonaysaa meesha laga saarayo waa mood waa la tuuraya famaa bacda almatruuki laqwun wixii laga tegay waxa ka dambeeya waxba kama jiraan wey haddii kaloo muddadu aanad rukniga aad ka tagtay kiisa kala gaadhin ee la midka ana halkaagaad ka noqonaysaa bishardi waa haddaanaad ma'muum ahayn waa haddaan lagu tujinayn haddii lagu tujinayo noqon mayside imaamkaagaad iskala socon hadhow aakhirka salaadaadana ragcad kaamilaad la iman akhirka salaadaadana ragcad kaamilaad la imanaysa ee mukhaalafada intaa leeg samayn maysido iska fadhiisan maysidoo salaad aanad imaamkana kula socon adiguna gaar u tukanaynoo dhex walaaq dhexe ah lagama ogola ee intaad imaamkaaga raacdo ayaad rukuniga kaa dhimanee aada soo khaladay aada og tahay hadhow ragcad dambe la imanaysa oo salaada kusii kabaysa markuu salaamadnaqsado ayaad kacaysaayoo ragcad ku darsanaysa adigu la salaamadnaqsan mayside laakiin dadka aynu tilmaamaynee noqonaya ama aan noqonaynin waa imaamka iyo qofka munfaridka ee keligii meelka tukanaya tusaale ahaan rukniga ruknigiisa si aad u fahanto salaaddii sidaad u tukanaysay markaad faatixadii iyo suuraddii aad raacisay baa tusaale ahaan aada dhammaysay maxaa ku xigi jiray inaad rukuucdo soomaa rukuucdii baad ilowdayba saad isaga joogtay markaad faatixadii iyo suuraddii dhammaysay ayaa waxaad ka bilowday un samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd hadda rukuuc bay ahayd inaad rukuucdo dabeedna aad hadhow samic allaadu dambayso ictidaalka markaasaad iska sujuudday adoo sujuuddii ku jiraa ayaa tidhi oo heedhe awal miyaad soo rukuucinba rukuucdi meedahay sujuuddan kusii sugnaan maysid waayo sujuud maaha maxalkeediina maaha waa inaad ka toostaa sujuuddan ka tag haddaad imaamto haddaad tujinayso iyo haddaad keligaa tahay ka kaca sujuuddan waayo sujuud maaha bartaadii ku noqo halkaagii hore ku noqo ee qiyaamka ahaa si quman isu taag faatixadii ila suuraddii waa dhammaysada allahu akbar dhaho dibu rukuuc rukuucda halkaa ka soo bilow samicalaadii aada lahayd iyo sujuuddii aada la timina labadaana waxba kama jiraano waa moodkii la tuurayay wey markaad halkaa ka soo bilowdo ee aada si toosa isu taagto allahu akbar dhaho rukuuc dabeedna hadhow samicalaadii dheh sujuuddii halkaa ka wad sujuudu sahwina akhirka la kaale salaaddii waa ku dhanta marka maxay noqonaysaa waktigaa dhow moogtahay waayo rukniga ruknigiisii maad gaadhin ruknigaad ka tagtay oo rukuucda ahayd ruknigii ragcadda kale u dhigmayey maad gaadhin intaa ka sokaysoo dhan wakhtigu waa dhow yahay waa inaad noqotaa amaa haddaad sujuudahaagii iska dhammaysato oo faatixa isaga kacdo oo ragcaddii labaadoo marka dambe aad rukuucdo uun ee allah akbar aad tahayd aad rukuucdo aad tahayd oo heedhee awal ragcaddii hore iyada meeda rukuucdeedii nabarkan ruugga kaa yara xanuunayay aad islaa imanka gacanta ka dhowrayso oo markii hore mabaad ag taabane tusaale ahaan waa tusaale dabeedna markaasaati wallaahi ragcaddaadii hore dhexday ka dalooshay bilaa rukuuc bay ahayd iminka meel laga noqdaa ma jirto rukuucdan hadda aad ku jirtaa tii hore noqonaysa salaadana ragcaddii khalalka lahayd baa meesha ka baxaysa ragcaddan rukuucdan iminka aada wadaa waa rukuucdii hore rukuucdaa hore aad ka tagtay wixii ka dambeeyeyna iska mood meesha iskaga jiro oo aan waxba kama jiraana bay ahayd waayo waad sahwisanayd xaalatu sahwi baad ku jirta sahwigana afcaashiisu ma mukalaf baa mise waa waa la yaqaanaa cinda alusuuliyiin cawaarid alahliya markay ka hadlayaan markaa shaksigana ma aha shaksi mukalaf ah oo qowlkii markaa ficilkiisan la ictibaarinaya maaha intaanuu iska foorfoorsan sujuudahan uu waday cid lay ahayd waa nin sahwisanoo isla maqan buu ahaa hadda rukuucdan aad tii hore noqonaysa oo hadda ragcadunbuu tukaday ee laba maaha meeshu meeluu ka noqdaana ma jirto ee caadi buu isaga wadan salaadiisa ragcad kaamilana hadhow dib buu kaga dari sujuudu sahwina wuu la iman inta uunoo tilmaamaya waa intaa falfardu farad laa yanuubu kama bedel noqdo canhu xaggiisa sujuudu sahwi bal iskaba dhaafay in dakarahu hadduu xasuusto wazamaanu qariibun iyadoo wakhtigu dhow yahay ataa bihi wuu la imanaya rukniga iyada ah bishardi waa inuu imaam yahay ama munfarid yahay ma'muumku maya isagu imaamkiisu raaciya hadhow qudibka la iman wa banaa calayhi waanuu ku dhisayaa salaada oo halkaa uu ka bilaabay ayuunbuu ka binaynayaa ka dhisaya intii moodka ahayd ee dhexena waa baxaysaa wasajada lisahwi sahwigiina waa u sujuudaya wa sunnatu sunnadii laa yacuudu uma noqonayo ilayhaa iyada hadduu sunno ka tago uma noqonayo bacda talabusi intuu dhex galay bilfardi farad intuu ku dheehmay ee dhex galay u noqon maayo sunnadu waa abcaadii atixiyaadka dhexiya ay ka mid ahaayeen hadduu ka tago tusaale ahaan atixiyaadkii dhexe oo ruknigii qiyaamka uu gaadho intan horeu sii hinqanaya wuu noqon karaa oo intaanu caadi isu taagin waa noqon karaa ama ha la yidhaahdo aqwaasha fuqahada waa la yaqaanaa ee ay odhanayaan haddaanu xagga sare joogga u dhowaanaya hadduu xaggan u dhowaaday iyo aqwaashoodu waa macruuf ogaan baynu carabka uga laabanayna aynu indhaa uga roganaynaa marka waxaynu leenahay haddaanu si quman isu taagin wuu noqon karaa oo waa noqonaya laakiin haddii uu istaago oo ruknigii gaadho mar hadduu ruknigaa gaadho ma noqonayo mar hadduu qiyaam istaago atixiyaadkii dhexaan u fadhiisanaya cidina kaa yeeli mayso haddaad u noqotona salaadaaduba way buri oo salaad caadiya ma ee wuxuu yidhi iyada markaasoo kale wuxuu samaynayaa sujuudu sahwi unbuu la imanaya bes intaasaa kaga filan sunnada wa sunnatu sunnadii laa yacuudu uma noqonayo ilayha iyada bacda talabusi intuu dhex galay bilfardi farad intuu farad ku dheehmay ee dhex galay ee ruknigii kale uu gaadhay sunnadanaan ka tegey rukniganna waan ka noqonayaa iminkaan ku dhex jiro ma soconayso ruknigaaga iska wado sunnadiina way kaa dhacaysaa sujuudu sahwi un la qaaday laakinahu hadalka lagu noqoyo yasjudu waa u sujuudaya lisahwi sahwi canhaa ee can hadihi sunna sunnadan iyadaa xaggeeda iyo bedelkeeda wuxuu u sujuudayaa sujuudu sahwi buu la iman taasi baa kaga filan sunne haddii ay ka aad ka tagtana sidaasaad yeeli marka qowlkeennii aynu lahayn waa waajib atixiyaadka dhexe iyo qowlkii madhabkee sunnadu halkan way isaga imanayaan lakiin weji bay ku kala duwanaanayaan oo halkan way isaga imanayaanoo qowlkii lahaa waa waajib iyo qowlkii lahaa waa sunne mid kastaba sujuudu sahwin baa lagu kabayaa ishkaal male halkaa waa ka midaysanyi lakiin waxay ku kala duwan yihiin qolana haddii barheer looga tago de salaaddii waxba noqon mayso sida shaaficiyadoo kale oo sahwan wa camdan haddii waxa weeye kale oo aynu naana waa waajibna marka barheer looga tago salaaddu waa buraysa waana qowlkaynu ku tagna aynu hore usoo rajanay wy marka wejigaasi ku kala duwanaanaya marka sujuudu sahwi ayaa kaaga filan oo kaa deeqaysa laakiin bishardi waxaynu ku qaydaynaa madhabkana ku khilaafaynaa waa in sujuudu sahwida marka lala imanayo mar kastaba sujuud ay tahay sababuha sahwu sababkeedu yahay sahwi ila sujuuda marka horeba waxaa loo idaafeeyey lisababiha sababkeedii baa loo idaafeeyey sujuudu sahwi waa asujuud allatii sababuha sahwu waa sujuudda uu sababkeedu sahwi yahay laakiin waxaynu ku khilaafaynaa shaaficiyada sujuud lcamdida oo iyagu waxay qabaan sujuudu sahwida waxaa lala yimaadaa fii xaali sahwi iyo wa fii xaali lcamdi labadaba oo haddii sunnadan aad barheer uga tagto xitaa sujuudu sahwi waad ku kabi kartaa lakiin taa waa ka diideyna waxaanu leenahay sideedaba sujuudu sahwidu waxay kabtaa oo qura wixii sahwi ku dhaca shaksi barheeray oo ogaan uga tegey sahwi baan la imanayaa taasi qowl saxiixa maaha waana ku khilaafayna madhabka insha allahu tacaala wlhay-atu laa yacuudu ilayha hay-adda uma noqonaya buu yihi hay-adda hadduu hay-ad ka tago hay-adku waa takbiiraatintiqaalkii iyo kuwii aynu hore usoo marnay madhabku shan iyo tobankii soo tirinaya ka badanba weeyaane wlhay-atu laa yacuudu uma noqonayo ilayha bacda tarkihaa markuu ka tegey dabadeed uma noqonayo hadduu hay-aad ka tago gacmihii kor loo qaadayo kaleu ka tegey waxba u noqon maayo oo hadhow inaad tahayd gacmo korusooqaad baan ka imiye aan dib ugu noqdo ma suuragalaha walaa ysjudu lisahwi canha walaa ysjudu umana sujuuday lisahwi sahwi daraadi canha iyada xaggeeda uu ka sahwiyeyna sujuudu sahwi ulama imanayo sujuudu sahwi ulama imanayo waidaa shaka hadduu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi min aragcaat fii cadadi tirada maakii ataa uu la yimi bihi isagoo min aragcaati ragcda ah hadduu ka shakiyo tirada wuxuu la yimi ee ragcada ah banaa wuxuu ku dhisayaa cala alyaqiin hubaashuu ku dhisaya inta la hubo wa huwa alaqalu yaqiintuna waa inta yar wey wa sajada lisahwi sahwigana waa u sujuudaya sahwi dartiina waa u sujuudi wasajada waa sujuudi lisahwi sahwi dartiina waa u sujuudi oo maadaabuu sahwi dhacay waxa weeye wuu sujuudaya halkanna wuxuu inoo tilmaamayaa shaksigii haddaanu maalan hubin markii hore waxyaabaaynu ka hadlayna wuu hubay waxaaynu ka tegay wuu garanayay lakiin maka ma hubo ee wuxuu isku hayaa markaa war miyaad ka tagtay mise kamaa tegin oo ragcaddani ma tii saddexaadba ma tii afraadba uu shakisan yahay taasuu isku haya haddii la yaado ma hubtaa waa iyaba ma garanayo laakiin tii hore waynu ogeyn inaynu rukuuc ka soo tagnay waynu garanaynay inaynu meel heblaaya naga dhiman tahay lakiin maanta ma hubo u wuxuu leeyahy waxaan u malaynayaa inay iga maqan tahay waxbaa iga si ah waxbaa salaadaba waxbaa ka khaldan baan filaya mar hadday sidaa tahay oo arrintii uu bayna baynow noqdo arrintiisii sidaa u waxa weeye walaacayo oo uu lababoglaynayo xaaladda noocaasiya wuxuu ku dhisayaa inta la hubo waayo haddii laysku qabto shaygaa waa lala yimi iyo lalama iman alaslu wa cadamu lficli asalku waa inaan lala iman alaslu fi kuli aari'in waa alcadam wax kastoo soo dariya asalku waa cadam waa inaana jirin wey marka m waan sameeyey tolo mise maad samayn asalku waa inaanad samayn adaan samayn baa isugu kaa war dambayse mar hadday sidaa tahay inta la huba ku dhis saddex iyo afar haddaad isku qabata saddexda ka dhig labiyo saddex haddaad isku qabata labada ka dhig waa kaa wasajada lisahwi sahwigana waa u sujuudayaa oo sahwi dartiina waa u sujuudi wa sujuudu sahwi sunna sujuudu sahwiguna waa sunna buu yidhi wa maxaluhuna qabla salaam maxalkiisuna waa qabla salaam shiikhu wuxuu tilmaamayaa madhabka shaaficiyadana dariiqadoodu tahay sujuudu sahwi hortu ma sunna fii kulli xaalin mise marna waa sunna marna waa waajib marka waxaynu rajaxaynaa ahlulcilmiga qolada kala saara ee yidhaahda sahwigu qad yakunu sunatan waqad yakunu waajiban waxaa dhici kara inuu waajib noqdo markuu shay waajiba ka bedel yahay sida taxiyaadka dhexoo kale haddii laga tago waxaynu leenahay in lala yimaadaa waa waajib wey hadduu shay sunno a ka bedel yahayna waan marka horeba waajib ahayna waa waaji waa sunna isaguna oo faracii inuu asalkii ka ziyaadsamo ma suuragala marka qowlka tafsiilkaa fiican lakiin iyagu waxay leeyihin muطlaqan waa sunne maxalkiisuna meesha lagula yimaadaana waa qabla salaam marka ahlulcilmiga qolo waa sidan oo kale oo waa qabla salaam qolo waa bacda salaam qolo labadaba waa ka dhigayaan adugu aqwaashu waa dhowr qowl ayaa masalada ku jira lakiin waxaynu u ilanaynaa rajaxaynaana labada maxalba maadaamay nebiga ka sugan yihiin sala allahu aleyh wasalam oo nebiga bacda salaamna way ka sugan tahay qabla salaamna way ka sugan tahay walamru fi dalika waasic marka labada xaalaba way banaanta labaduba waa banaanyihin kii lagula yimaadaaba haddii qabla salaam lala yimaado iyo haddii bacda salaam lala yimaado haddii uu shaksigu weliba garanayo nebigu sala allahu aleyh wasalam midba meeshuu kula yimina midba meeshuu kula yimi inuu kula yimaado ayaa haboon haddii kalena inagaa nusqaan iyo ziyaado waxba u kala saarin waxaynu leenahay walmru fi dalika waasic walxamdu lilah waxaana fiican siiba qabla salaamka in lala yimaado oo salaada gudaheeda iskaga jirto ta kale haddii lala yimaadona sunnada waa waafaqsan tahay dhibna ma laha fasl whamsu awqaatin laa yusallaa fiiha ila salaat laha sabab wa khamsu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha lama tukado markaa shantaa waqti dhexdeeda ilaa salaatun lahaa sabab ilamaa salaad sabab leh mooyaane lama tukado salaaduhu sidoodaba waxay u kala baxaan waxa weeye salaad daatu waqtin salaad waqti iska leh oo waqti go-an iska leh iyo salaad aan wakti lahayne daatu sabab ah mid sabab leh wakti ma lehe sabab bay leedahay iyo salaad muطlaq ah aan midnaba lahayn waktina male sababna male waa saddexdaa midoo salaadii waktiga lahaa dee waktigooda in laga horeysiiyo in laga dambaysiiyo midna maaha waa in waktigooda la ilaaliya salaadaha sababta lehna waa sidaasi leeg wey salaadaha sababta leh waxaa ka mid ah masaajidka la soo gelaya wakti ma leh laakiin sabab buu leeyahoo dukuulka iyo geliddaad soo gashaa bay salaadda ku xidhanta haddaad barqada soo gasho haddaad saqda dhexe soo gasho haddaad maalin subax salaad hore so marba waa markaad soo gashaa taxiyatulmasjidku waxay ku xidhan tahay dukhuululmasjid sabab baa taasaa u ah istisqaaga iyo roob dalabku dee abaar bay ku xidhanta iyadoo arlada barwaaqadu ka badatay haddaad tahay waryaadhaheen ma iska roob doonaa dee macnaha saxa maaha sabab bay leedahay wakti ma leh laakiin sabab bay leedahay oo ama xilligaad doonayso tuko bishaad doonaysa ka dhig laakiin sababkeedu waa inuu meesha yaallaa oo sabab yaallaa marka salaadaha qaarkood sabab bay leeyihiin ee wakti ma laha qaarkoodna wakti go-an bay iska leeyihiin qaarkoodna midna ma lehe waa mutlaq waa sunno iska sii daysan oo iminkuumaa saad isaga joogto odhan- odhanaysa tolow sideed ragcadood ma kaga saara cid ku odhanaysa waa bidci ka daama jirto waayo waa iska sunno mutlaqa waa khayr weeye hadduun baad khayr u niyootay inaad iska tukato ilaahay dartii waa sunne aan magacba lahayn magacba male tirana male waa intii adugu aad ka dhigayso wey marka wuxuu yidhi shan wakti salaad lama tukado allahuma ilaa inay sabab leedahay mooyaane marka muxuu diidayaa salaadii mutlaqa ahayd lama tukado oo sunne iska mutlaqa lalama yimaade e salaadaad la imanaysaa waa inay sabab leedahay haddii kale salaaddu waa kaa reeban tahay wakhtigaa iyadaa weliba sababkeeduna waa inuu yahay sabab mutaqadim oo horeeya dee oo soo hormaray bacda salaati subxi salaada subax dabadeed mar haddii subax la tukado sunno dambe ma jiro xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu soo baxayso ilaa qoraxdu ka soo baxdo salaad kale lama geli karo allahuma ilaa inay sabab leedahay mooyaan hadday sabab leedahay sida labadii ragcadood ee sunno ahaa ee ka horreeyey subaxii inay ku dhaafaan salaada faradkaa markaad ka baxdo dabadeed waa tukan kartaa sida masaajidkaba inaad markaa soo gasho de waa tukan kartaa sidaa salaad lagugu lahaa inaad xasuusato waa tukan kartaa waa salaad sabab leh laakiin salaad kaloo laguu ogol yahay salaada subax markaad ka baxdo ilaa qoraxdu soo baxdo salaad kale lagaa yeeli maayo aan sabab lahayn waa inay sabab yeelataa waa kow iyo wa cinda duluucihaa markay soo baxaysana lama tukanayo ee shaydaanka geesaskiisa ay ka soo dhex baxayso xataa tatakaamala ilaa ay ka dhammaystirmayso oo wa tartafica ay ka kor noqonayso qadra rumxin waran in leeg nin joogii intay dhulka iska jarayso markaana lama ogola oo adiladu way nahyiday oo waa- waa diiday nebigu sala allahu aleyh wasalam wayda stawat markay bartanka taagan tahay gadiidka yooma yoomaa waa marka naarta jahanamana la huriyo sida xadiista ku sugan markaana ay gadiidka marayso xaaladaana waxa weeye lama tukanayo xataa tazuula ilaa ay duhur u wareegeyso hataanay salaadaasi sabab lahayn dad masaajidka waktigaa yooma yoomaa soo gasho waa tukan way sabab bay leedahay haddii waxa weeye een, dee salaad lagugu lahaa ay jirto ama arin salaad kale oo markaa xilligeeda sabab kale lehi ay jirto waad la iman lakiin haddii kale maya wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadiina lama tukanayo xataa taqruba ashamsu qoraxdu ilaa ay ka dhacayso casar haddii la tukado dabadii salaadi ma jirto hortiibaa salaadi jirtaa waxba su-aan sunne mu-akadaba yaanay noqonine waynagii soo arkaynay nebigu sala allahu aleyh wasalam raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan xadiiska sugan allah ha u naxariisto qof casar hortii afar tukaday markaa sunne maaha salaadu iska leedahay oo mu-akada maaha laakiin ka sunne ahaan waa laysaga tukan karaa laakiin waxba kama dambeeyaan haddaad tukato ilaa qoraxdu ka dhacayso salaad dambe ma jirto ha isku warwareegina adiga salaadi ee danahaaga kala qabso iyo wixii kale cibaado ah wa cinda alghuruubi markay dhacaysana la tukan maayo xataa yatakaamala ghuruubuha ilaa uu dhicitaankeedu ka dhammaystirmo markaana lama tukanayo shantaa jeer midnaba salaad aan sabab lahayn lama tukanayo ee waxa weeye macnaha sunnihii mutlaqa ahaa waa la iska ilaalinaya ahlulcilmiga qaarkoodoo macal sunnaha laftiisa diiday way jiraan laakiin madhabka shaaficiyada iyo ahlulcilmiga intii dariiqooda martay ayaa ugu fiican masaladan uguna xoog badan sida ay u dhigeen ayaana saxa oo daliilka waafaqsan waayo nebiga sala allahu aleyh wasalam isagoo nahyigaa bixiyo yidhi ha tukanina misna isagoo tukaday baa sugan marka si adilada loo jamciyo oo nahyigan uu inoo diiday iyo samayntan uu sameeyey ama saxaabada qaarkood u saamaxay ee u ogolaaday si loo jamciyo sida xa- saxaabigii qays ibnu camri oo kale markuu arkay nebigu sala allahu aleyh wasalam salaadda subax dabadeed isagoo tukanaya waa kii ku yidhi waa maxay dee salaadan aad hadda tukanaysaa markuu u sheegay nebi allow labadii ragcadood ee ka horreeyey subaxa iga tegey nebigu kuma diidin farhu ka qaaday waa uu sugay marka qowlkaasaa ugu fiican shaaficiyada oo ah war adilada diideysaa waxay diideysaa sunnada mudlaqa ah ee iska sii daysan ee salaad sabab leh ma diideyso qowlkaasi baa ugu fiican halkaasi haynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala aclam